geliyor, geliyor apolet.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii waxbarashada waxaa magaalada boosaaso tababar dhinaca kalluumaysiga ah loogu soo gabagabeeyey in ka badan boqol kalluumaysato soomaali ah oo isugu jira rag iyo haweenba madaxa hay-adda wadaniga ah ee h l h cabdicasiis maxamuud maxamed ayaa ka waramaya qaybaha tababarka ay siinayaan kalluumaysatada uu ka kooban yahay iyo tirada dadka ay ugu talagaleen inay tababaraan h l h barnaamijyada siday u qabato waxa weeye mar walba waxaan eegnaa barnaamijku inuu yahay barnaamij is haysta marka tababarkan kalluumaysiga wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr tababar oo wada socda ardada qaar waxaa la bari doonaa kalluumaysiga caadiga oo shabaagta la dhigto qaar waxaa la bari doonaa sida looga kalluumaysto badda gudaheeda oo quusidda qaar waxaa la bari doonaa sida haddii kalluunka loo soo qabto waxa layihahda processinka loo sameeyo oo qalajintii ee kaydintii qaar waxaa la bari doonaa doonyaha kalluumaysiga ah hadday xumaadaan injiinkooda sida loo sameeyo qaar waxaa la bari doonaa sida kalluunka loo iibgeeyo qaar waxaa la bari doonaa doonta laftirkeeda haddii ay dhibaato soo gaarto dilaac iyo wixii lamida sida loo kabo marka waxaasoo wada jira weeye hawsha kalluumaysiga waxay ku hagaagi karto
marka laga reebo barashada xirfadaha maxaad kale ugu deeqi doontaan markay dhammaystaan waxbarashada marka ugu horreysa intay tababarka ku jiraan waxay heli doonaan dhiirigelin maaliyadeedoo yar oo ay bil walba qaadan doonaan markii ay tababarka dhammaystaanna waxaa la siin doonaa qalab si wada jira loo siin doono oo ay ku shaqaystaan qolo walbaba waxa khuseeya tababarkan waa tababar baahsan oo ballaaran oo wax walba ka hadlaya wuxuuna socon doonaa afar bilood qayb walba waxaa soo bixiseen tababaro badan muddana arrintan waad ku dhex jirteen waxyaabahaad ka barateen waayo aragnimo ah oo ama ku faa'iideen ama ku khasaarteen maxaa ka mid ah wixii si khalada loo soo xulo waxay ku dhammaan doonaan si khalada taas oo midaan baranay ardada aan hadda qaadanay oo boqol iyo labaatan iyo toddobada ah waxaan la yeelanay waraysi dheer waxaan ka buuxinay foomam waxaan tegnay guryahooda qaar waxaan weydiinay dariskooda liiskooda magacyada waxaan u gudbinay boliiska waxaan fiirinay inay hore xabsi u galeen arrimahaasoo kale hay-aduhu ma qabtaan waxyaabahaasoo dhan waxaan u samaynayna wax kale maaha maaha keliya inaan baahida eegayno waxaan eegaynaa dhaqanka uu leeyahay qofkaas ardayga marka arrimahaasaa ugu weyneed waxa aan baranay qabiil laguma soo xulin dadkan a waxbaraysaan ee boqol labaatan iyo toddobada ah imise ayaa gabdho ku jira barnaamijku wuxuu u qorshaysan yahay in saddexda boqol iyo siddeetanka ee konton ay noqdaan gabdho laakiin oo gabdhahaasna markaan qorshaynayno hawsha waxay ahayd inaan baro keliya hawshana qalidda iyo qalajinta iyo cusbayn cusbada la saaraya kalluunka iyo wixii lamida hawsha aan islahayn gabdhaha waa qaban karaan laakiin waxyaabaha yaab kalan la kulannay waxay tahay markii aan hawshan gudagallay waxaan ogaanay in gabdho badan ay hadda kalluumaysi ku jiraan qaar ka mida inay quusaayaal yihiin marka saa daraaddeed nambarkii aan u qabanay oo kontonka ah waa ka badan doonaan gabdhaha dumarka soomaaliyeed laguma baran inay badda kala soo baxaan kalluunka ama ay ka mid noqdaan quusayaasha badda gunteeda ka ugaarsada kalluunka balse xaliimo cali cambar oo ka mid ah kalluumaysatada tababarkani u furmay ayaa waxa ay v o eda u sheegtay inay muddo dheer ka kalluumaysanaysay badda iminkana ay diyaar u tahay inay sii wadato hawsheedii anigoo sagaal jira waxaana ka jilaaban jiray aabbahay marka shan gabdhood baa ugu horeysay xagga ragga micnaha gadaal danbaa laga dhalay xiliyada uu daalan yahay shabaagaha lugta anagaa soo baari jirnay anagoo saddex dumar ah aaragoostada anagaa kasoo saari jirnay quusida anagaa u quusi jirnay hadda waxaan ku noolahay xaafuun xiliyada ay cadida jirto waan jilaabadaa xiliyada xagaaga waxaan aruursadaa cijida libaaxa lajada gusbadeedka saasaa nolol maalmeedkayga kusoo saartaa wili hoosheeda diyaar baanu ahay micne inaan sii wato haddii aan helo qalab xirfadda aan hadda leeyahay in laygugu sii kordhiyo oo qalab laysiiyo kor laygugu sii qaado intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxbarashada oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo